Shirka Qaran ee Saadaasha Cimilada Soomaaliya xilliga guga 2025 ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Shirka oo socday muddo laba maalin ah ayaa diiradda lagu saaray in la ogaado isbeddelka ku yimid cimilada Soomaaliya iyo in loo diyaargaroobo roobabka guga ee fowdda inagu soo haya. Shirka ayaa waxaa soo qabanqaabiyay Wasaaradda Deegaanka, Isbeddelka Cimilada, Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, iyadoona ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay dowladda oo mowduuca shaqo ku leh, kuwa maamul goboleedyada, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Madasha oo heer qaran ah ayaa lagu gorfeynayay dhibaatooyinka isbeddelka cimilada uu ka geysto dalka Soomaaliya, taasoo la aaminsan yahay inay wax ka beddeli doonaan haddii si dhab ah loo qaato. Qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha oo doorkooda qaatay ayaa ka hadlay muhiimadda uu shirku daarnaa.
wuxuu kolley u yahay muhiim ee mar walba ka warhaynta iyo saadaalinta ee waxyaabaha ama early warning sida lagu sheegay programka in laga digo khataraha iyo waxyaabaha hadday dee roob waagi tahay iyo hadday cimiladii tahay iyo hadday fladiski waxyaabaha la xidha tahay si dadka beeraleyda iyo wax soo saarkooda ay markaasi ayagana uga warqabaan oo ay u noqdaan markaasi dad awareness oo rumaan khataraha ka hortegi kara oo guga ama maamka loo yaqaano sida uu noqonayo si loogu diyaargaroobo ama ha noqoto beeralaydii ama ha noqoto xoolodhaqatadii ama ha noqoto dhammaan guud ahaan wadanka waayo waddankani wuxuu ku tiirsan yahay hadday noqoto beero ama xoolaha waa roobka haddii roobkaas la waayo waxay saamaynaysaa dhaqaalihii waddanka
aan waxay yartaayada haysana inay kalamajintiga naga saameeyaan dhanka kale agaasimaha waaxda saadaasha ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada cabdirasaaq cabdulaahi maxamed ayaa sheegay in soomaaliya labadii sane ee lasoo dhaafay ay ka jidhay roob yari baahsan sanadkana laga cabsi qabo in sidii hore ay dhacdo sidoo kale maamul goboleedada hay-adaha caalamiga ah oo international partneries sida f a o w m o iyo icbac oo shirkan suurtagelintiisana qayb ka ahaa witaankidam waan u mahad celinaynaa shirka sidaan horey u sheegay waxaa la yidhaahaa shirka qaran ee saadaasha cimilada wuxuu ka yimid hay-adda aanu ka mid nahay regionalka ah ee igad ayaa sanad walba waxay qabataa saddex goor xilliyada kala duwan shirkaas marka waxaa isugu imaada wadamada igad ay ka mid yihiin oo dhan oo soomaaliyana ka mid tahay kadib shirkaas waxaa lagu saadaaliyaa xilliyada kala duwan ee markaas jira shirka u dambeeyey wuxuu ka dhacay etoobiya waxaa lagu saadaaliyey kii dayrta oo soomaaliya u noqonay dayrtii soomaaliya siday ahayd baa lagu soo saaray iyo guga oo haddeer aynu geli doonno haddii ilaha yira insha allah in xaalado roobyari ah baahsan ah ay ka jiri doonaan qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka gaar ahaan gobollada gedo hiiraan shabeellada dhexe bakool iyo baay iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobollada mudug iyo galgaduud iyadoo ay jiri karto suurtagalnimo uu roobku ku yaraan karo in ka badan boqolkiiba konton marka la barbar dhigo gobollada kale ee waddanka intiisa kale